salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa salaamantihiin idilkiinba halkani waa reediyo toga heran dhegeystayaal waxaanu idin haynaa waraysi dheer oo aanu la yeelanay xildhibaan xuseen carab ciise oo haddeer uun uu soo gabagaboobay kulankii lagu dooranayey ee uu dib ugu hananayey jagada xildhibaannimo xuseen carab ciise waxa uu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ahaana wasiirka difaaca sidoo kalena waxa uu uga dambeeyey oo uu muddooyinkii dambe ahaa guddoomiyaha guddida difaaca ee baarlamaanka oo uu xubinka ahaa xuseen ayaa waraysigan uun aanu ka qaadnay kadib markii uu soo gabagaboobay kulankii loogu dooranayey inuu dib ugu hanto xildhibaanida xildhibaannimada golahan baarlamaanka ee cusub ee haddeer la dooranayo xuseen ayaa waraysigiisan oo uu kaga hadlayey dhinacyo badan sida uu dareenkiisu yahay haddeer xildhibaannimadan uu dib u helay waxa uu qaban doono xiriirka ka dhexeeya isaga iyo xildhibaannimada kale khibradda uu leeyahay arrimaha difaaca iyo ammaanka iyo arrimo kaloo badan haddaba xildhibaan xuseen carab ciise oo aan waraysigan kula yeelanay dhinaca telefoonka ayaa waxaa waraysiga u dhacay sida tan
xildhibaan xuseen carab ciise marka u horeyse kusoo dhawow waraysiga radio toga herar aad baad u mahadsan tahay aad baad u mahadsan tahay anigu de shabakada waan kamid ahay marka sare waxaan ahay taage waan waan taageeraa marka waad mahadsan tahay
xildhibaan waxaad ahayd guddoomiyihii guddida difaaca horena waxaad ahayd ra-iisul wasaare ku-xigeen ahna wasiirkii difaaca haddeer xildhibaannimadan cusub dib baad u hanatay jagadaadii xildhibaannimo seed u aragtaa xilkan maanta lagu igmaday ee horena aada usii haysay
runtii waad baadsan tahay dariiq dheer baan usoo marnay waana ku faraxsanahay maanta dee inaan ku guuleysto maaragtay inaan dib ula soo noqdo mar labaad jagadii xildhibaannimada laakin de imika tan way kasii muhiimsan tahay tii hore oo waad ogtahay marxalada ay soomaaliya marayso marka waxa weeyaan waxay aad iyo aad usii saareysaa emphasis usii saareysaa ma garanaysaa dee dhinacii ay soomaaliya u dhaqaaqi lahayd marka inaan kaso ka qayb qaato taa oo aan jiheeyo oo aan ku yeesho saameyn aad baan u faraxsanahay kolley shaqo culusna iyo dariiq dheer ban waa naga horeeya
waxaa tahay xildhibaan de kolley laaga sheekeyn maayo waayo arag baa tahay muddaad kusoo jirtay arrintan xildhibaannimada iyo golaha baarlamaanka haddeer meesha aad isleedahay waad ka bilaabi kartaa oo haddii allaba ku rooyahay way way ka baylaasan tahay dalku miyow waa su-aal aada u wanaagsan muhiimada ugu weyn or shaqada ugu weyn golaha shacabka ayay ka dhacaysaa waa meesha la doonaya runtii waxyaaba shaqooyin badan oo qabya ah baa jiro u baahan in runtii laga shaqeeyo saad sheegtay muhiimada ugu weyn runtii waa in two thousand twentyga la gaadhaa heer qofka qof iyo shaksi iyo iyo gardoorasho ay dhacdo waqti dooran karo in axsaabtii la sameeyaa waa in dastuurkii la dhamaystiraa waa in dadkii o dhan la xoreeyaa waa in programkan cusub ee federalismka dhamaystirkiisii marka brogaraamo waaweyn oo runtii saameyn kule even jiritaanka soomaaliya ayaa ayaa u baahan dhamaystirkoodii baarlamaanka markaa imika soo galay arrimahaas haddaanu dhamaystirin dee shaqadii maarata waxa waxaan malaynayaa wax hagaagaya ma jiraan marka waxa ugu weyni waxa weeyaan runtii in baskii dowladnimada dastuurka ku qornaa in la dhamaystiro qabyada ahaa xildhibaan haddeer waa la idin doortay maxaa maxaa xigay imaka doorashadiinan
waxaa de kolley imika marka waxaa ku xigay aqalkan imika ola golaha cusub ee la sameeyey kaa dhamaystirkiisa dabadeedna markaa de kolley waxaa la dooranayaa guddoomiyihii baarlamaanka saasay usi soconaysaa ilaa madaxweyne ilaa xukuumad cusub timaado kolley waxaanu doonaynaa taanajirka inaanu inaanu magaranaysaa saameyn weyn ku yeelano oo runtii de wixii noo dana halkaa aanu ka riixino oo magaranaysaa dee xukuumad iyo dowlad iyo baarlamaan runtii usoo jeeda inuu magaranaysaa danaha danaha danaheena gaarka iyo danaha soomaali weynba ka shaqeynaya inuu soo baxo marka anigu waxaanu ka shaqeynay runtii xataa baarlamaanka imika inay soo galaan dhinaca waqooyi iban dad taya leh oo aqoon leh oo meesha maarata influence wanaagsan ku yeelan kara taana waxaad moodaa inta badan inaanu ku guuleysanay taas waxay wax taraysaa markaa runtii waxqabadka baarlamaanku inuu kor kaco insha allah oo kii hore ka wanaagsanaado haddeer goormaa la idhaarinayaa
kolley waxaa haray imika horta kuraaskii waqooyi waxaa ka hadhay waxaan umalaynaya ilaa toban dhowr iyo toban kursi taas markay dhamaato kolley aduu laba saddex isho dabadeed waana la dhaarinaya saasay waa tahay haddii aan in yar dib ugu noqdo marxaladii aa kusoo marteen kuraastan waxaa la sheegaya in marxalado aada u adag ay jireen oo xagga ama madax dhaqameedka ama dhibaatooyin badan oo soo foor saaray xildhibaanadii waqooyi gaar ahaan kuwii cusbaa ee yimid ee aad sheegaysa mutacalimiinta ahaa si ay u influencegareeyaan meesha dhibaatooyinkaa wax ma ka taaban kartaa waa run horta markasta dee oo system cusub yimaado kii hore ka duwanay moqtad waxyaaba badan baa dhiba khalkhal yar baa imanaya laakiin oo saad ogeed tii hore waxay ahayd oday dhaqameed oo keliya soo wax soo qorayay iminka waxaa la yidhi oday dhaqameed iyo koob iyo konton oo xoogaa ways mana xumayn anigu waxaan ahaaday mana xumayn oo dee arrintu xoogaa waxay kugu yara khasbaysay inaad xoogaa adigu dee markaa reerka ku noqoto oo aad aad aad kalsooni ka raadsato oo exercise fiican bay ahayd annaka noo fiican oo maarata dee kuusii tababaraya insha allah tadambe soo socotee si xisbiyada iyo magaranaysaa dee wax noocaasa lakin wax u dhow ma ahayn marka laakiin dee taas laftirkeeda dib badan ba iska yaran lahayd imaka tan ergadan weyn oo dee waxaa sii badatay magarad wakti baa dheeraaday laakiin waxaan islahaa xoogaa annaka waxay nagu sii yaro dhaweysay inaanu barno systemkan ah in dee aad dadka ku noqoto ood kalsooni weydiisato intaad oday keliya magaranaysaa uu kusoo qori lahaa marka xoogaa dhinaca positive way ka ahayd dhinac kalena de waxa weeyaan negative waxay ka yara ahayd annaka saameyn baynu dhibaatay nagu yara ahayd dee halkan ayaan lagu dooranayay oo xaggaa maanaan joogin marka dadka raadintoodii iyo sukeenidoodii iyo waxaas iyo logisticali baa naga yara nagu yara adkaatay lakin alxamdulilah de waa iska waa gabagaba iminka
waxaa imika aa kusoo gasheen waxaad sheegtay in dee aad sii tababarateen dulmiba oo aad beenihii ku noqoteen taasina aanay xumayn oo aa usii ay dariiq usii tahay in bulshadii aad kasoo aad kasoo jeeday in waxqabadkii aad dib ugu celiso oo aad aad aad aada ogaan karta inaad cod uga baahato mar dhow imise ayaa ayaa kusoo gasheen deegaankaad kasoo jeeday adugu baarlamaanka
waxaanu nahay afar golaha shacabka iyo mid tegaya golahan cusub ee marka la sameeyey golaha cusub ee la sameeyey ka tegaya waa kuma weli weli lama dooran isaga kaasa sabtida insha allah sabtida ayay dhacaysaa doorashadu insha allah afartiina kale laakiin waa laidin wadaasixiyey ee isku deegaan kasoo jeeda
ha ha ha alxamdulilah afar afar baanu kusoo baxnay aniga nin biixi la yidhaahdo nin jaamac la yidhaahdo iyo nin axmed la yidhahdo
intii ay kambaynku socday wada shaqayn intee leg baa lahaydeen in maxaa afartiina isku deegaanka kasoo jeeda marka laga reebo kuwa deegaanka kale oo idina wada shaqayn kale aad la yeelan doontaan niyo runtii doorkan waxaad moodaa maaragtay door deegaanka dadka deegaankan kasoo jeeda wada shaqayn weyn baa jirtay oo runtii yurub iyo maraykan iyo iyo xagga waqooyi iyo xamar iyo meel kasta isku xidhnaa oo wadatashi weyn la sameeyey annaku january baanu bilaawnay processkan oo reerkao dhan ishiray oo lasu yimi oo go-aano adag la gaadhay taasaana keentay ma garanaysa inaan saas processka halkaa soo gaadhay iminka marka taa waan ku faraxsanoo daadiis maaragtay in la wada tashado oo la gaadho go-aan reerka u wanaagsan runtii oo loo maaragtay lagu wada jiro wax weyn weeyaan wax nagu cusub oo loo baahnaa waxaan rajeyna runtii imika dee afarta sane soo socontana inaynu si wada jira u shaqeyno oo wixii dano ah reerka taasiba kole dan oo noqonaysa ma garanaysa dee soomaaliya o dhanna iyo meel kasta reerku joogo inaan inaan ka shaqeyno insha allah adugu waxaad ahayd wasiiru difaacii ugu horreeyey ee al-shabaab oo markaa looga qaxay dalka runtii durkiya oo dalka ka durkiya khibrad badan baad u leedahay arrimaha difaaca iyo xagga nabadgelyada iyo ammaanka welina waxaad ka ahayd guddoomiyihii guddida nabadgelyada ee golay baarlamaanka mustaqbalkaaga waa mustaqbal nooceeya
wallahi inan horta waxa weeye alxamdulilah talaamadan ugu horreysay insha allah waxaan isleeyahay un dee wixii dadkaad wax ku tari lahayd inay inaan inaan position wanaagsan oo aan aan ummadda wax ugu qabto insha allah haddii aan helo waa alxamdulilah haddii kalena message waan ka shaqeyn laakiin saad sheegtay kolley imika baarlamaan guddoomiye baa lasoo dara madaxweyne kabacdi xukuumad kolley saan ku sheegay taana inaan saameyn weyn ku yeelano waan isku dayi doonaa inta karaankayga ma garanaysa inaan inaan inaan maaragtay ka qayb qaato oo aan isku dayo inaan soo gelitaankaygu anigu keliya wax tari maayo waxaan isleeyahay wax ugu qaba dadka ummadda insha allah
waxaad sheegtay keligiin maaha ee dadka gobolada somaliland kasoo jeedaa maaha dadkii hore waa dad badan oo oo mutacalimiina oo dhalinyaraa oo runtii dee raadeyn karaa siyaasadda soomaaliya rajayn teleg ayaad ka qabtaa in ay ay wax ka bedelaan systemkii hore
waa ku rajo weynahay runtii waxa weeyaan wa waxyaabaha ugu waaweyn ee laga hadlay reerkuna runtii marka horan tabanayay imikana go-aan ka gaadhay marka aniguna de kolley maadaama xoogaa aan aan meesha hore usii joogay waxaan isku dayayaa inta karaankayga inaan gacan qabto oo aan maarata dee aan aan aan tuso sabta saxayda halkaa iyo halkaa ka- laga mara halkaa waxaa hala qabto marka waa waa runtii waa kalsooni weyn baan ku qabaa runtii in shaqadayna loo igmaday inaan kasoo baxayno haddii aan kasoo bixi weynana dee saas aan kuu sheegay imika ma sidii hore lama ahee waxaan nahay dad ku xidhan dadkii deegaanka iyo iyo shacabkoodii iyo dadkii ay matalayeen kolley iyakaan nasixi doonaa En idinku guud ahaan dadka somaliland kasoo jeeda ee tirtamaya ee- em- ee xildhibaanada ah in wada shaqayn caynkeeya ay- ayaa leedihiin
wa- runtii wada shaqayn wanaagsan inkastoo xoogaa la- bahalkii anagu xoogaa waan waana waqooyi somaliland baa naga horeyso dee xisbiyihii waxaa ka shaqeysta anagu qabiil qabiil iyo waxaasaa lagu noqday marka nin kastaaba wuxuu maskuul ku ahaa eh, inuu reerkiisa haddii intuu ugu noqdo uu- uu wax ka raadsado laakiin waanu is wada ogeyn iminkana de waa lasoo wada imanayaa oo wixii dan u ah ayaa en- en- ayaa laga shaqeynayaa en, dadka gobolada kasoo jeeda En, eh, laakiin wada wada shaqeyn wanaagsan iyo xidhiid iyo ayaa naga dhexeeya wanaagsan En, eh, dadkaygii hore usii joogay dee khibradda u lahaana waajibaadka masaaran bay kamid tahay in dadka saa laisugu hayo oo la- loo jiheeyo marka intaydii hore u joogtay ayaa loo baahan yahay marka inay maarata dadka cusub gacan qabtaan En, ugu dambeyntii en, xuseen en- en, waxaa tahay en, nin dee hore uga sii horreeyey dhalinyaradan dambe cusub ee ee somaliland ka timid en, geesta ay re- reerka doonyaha ha ka soo jeedaan en, maxay tahay kelmadaada caawa halkan aad guud ahaan u marinayso dadka shacabka en, ama en, xubnaha somaliland kasoo jeeda iyo guud ahaan xildhibaanadii golaha baarlamaanka ee aad ka mid noqon lahaydeen
wallahi horta marka hore waxaan leeyahay insha waxaan rajeynaya inay intii khayr qabta umada ilaahay ugu tala en, eh, u ogolaada ayaa soo geli doonta waxaan leeyahay soo geli doonta insha allah hambaryo laakiin saad sheegtay shaqo weyn ayaa noo taalla oo ah runtii inaanu inaanaan u noqon dad dad ka joogo oo aan eh, laakiin dad ka qayb qaata runtii eh, baarlamaanka soo socda hagana eh, ka qayb qaata dhamaystirka waxyaabaha badan ee qabyada ah eh, wixii looga baahnaa eh, eh, ma garanaysa dadka ay matalaan looga baahnaa inaan runtii ku shaqeeya Eh, taasi maasaan kuu sheegay markaa de Soma- dadka weyn fikirka weyn ee soomaaliya wax wax u qaban karta marka waxaan leeyahay iyo insi wada jira laiskana warhayo eh, danaha shaksiga laiska daayo oo runtii wixii noo danaa maarata laga midoobo En, eh, marka waxa weye insha allah intaydii hore usii joogtay taasaanu ka shaqeynayna Eh, waa mahadsan tahay en, xildhibaan en, xuseen carab ciise ee waraysiga aada siisay haddeer en, adiga oo imika kasoo baxay en, kulamo eh, joogta ahaayoo lagu dooranayey idinkana laydinku dooranayey xildhibaanada kale lagu dooranayay aad baad mahadsantahay aad iyo aad baad mahadsan tahay saas kuu sheegay idinkana wadawadan taageeraha shabakadana waa kamid ahay marka aad baad mahadsan
بنعمتك بيوعي صدالو قدمها وبياه القنيان فروقنا بالكولا وبرير ويو طاري يوكو قبسنا وباباتيان
qaarna waxay banaysteen buuraha dushoodo raagyo ay ku beerteen dhegaystayaal intaasi waxaa inoogu soo afmeermay guud ahaan waraysigaan ula yeelanay xildhibaan xuseen carab ciise oo haddeerun uu soo gabagaboobay kulankii loogu dooranayay inuu dib u hanto xildhibaannimadiisa waraysigan mid la mid a inta aan ku kulmi doono waa bahdii toga heerar oo idinle ammaano allah iyo ismaqal dambe oo xisle wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu رئيس بيرشا مبدع له بليان taa inuu ka adag yahay boqoreen kugaagto kuwadkooda barayaan barwaaqana ku gaareen ودارين برواقنا كوكاي حولو بليريو مرو رئيس بيشا مبدأ لغو بليان taa inuu ka adag yahay boqoreen kugaagto kuwadkooda barayaan barwaaqana ku gaareen ودارين برواقنا كوكاي